wardan saad la socotaan somaal soomaaliya waxay kula jirtaa dagaal dhaqaale oo aada u sareeya jamhuuriyadda somalilan wasiirka wasaaradda xanaanada xooluhuna arrintan xoolaha wuu ka hadlay runtiina iminka arrintu way fiican tahay laakiinse waxaas oo dhani waa brobagando ay wado dowladda xamar oo ay beryahan dambe somalilan meelo fara badan oo caalamka ay doonayso inay ka soo xidho laakiinse waxaanu ognahay inaan intaasi soconayn ay somalilan tahay maanta mid hana qaaday saaxiibo fara badana adduunyada ku leh ra-isul wasaare waxaanu sheegayo waxaa weya waa waxba kama jiraan waana arrin beena arrintana waxaa ka howlgalay dad tijaara oo mataqaanaa ganacsatadeenna ah oo xagga sacuudiga joogta waana la dhameeyey laakiinse arrintaa uu sheegay ra-iisul wasaaruhu waa arrin aanay waxba ka jirin